bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal ah meel kasiisiin roogdaan iyo si kastoo niindhugunsadaay tan waliba hawada siin kulana hamiinfayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba xilligan oo kale isunku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markiidha kureeb hamiignimada sabtada galaaso jimaan iyo bahaas qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsanna isinku dhugunsado doontan oo ilaahay awoodile raalle ka nagad anin siinkahaay waliba ku mid aha ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ka hadlay khilaafka siyaasadeed iyo xoojiyowka federaalisamka dalka maysheni anti hate ra-iisul wasaare xasan cali khayre arrimoogasi ku hadal saas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobadiisan ka dheegi doontan waliba ku mid aha aqalka sare oo guddiin xil saari khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka mayshenia anti hata aqalka sare arrimooga sii fargeliyaan oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo kuku bogado doontaan dhinaca kale khilaafka maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya weliba uus hakadgeliyey iyaarogi gobollada dalkanka furmala ee magaalada kismaayo maamulka degmada berdaale ee gobolka ba'e weliba ka warbiyeeya dad lahanqobadii qaraxii kadhiya degmada berdaale ee gobolka ba'e taliska booliska gobolka banaadir weliba amrina in galantilaha ka dhika askarigii qof shacab ee ka dili degmada xilwaa ee gobolka banaadir taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo la kulami taliyaha ciidanka amisom maysheni intihata saraakiisha amisom iyo saraakiisha dowladda soomaaliya iyo ka wada hadlaan xaaladda ammaan ee dalka soomaaliya oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan barnaamijka kulanka warsan waliba ha siin saaray waana siinla socodsii doona anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soobaala ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan hamiignimo talaadaha galaasuu taarigdan iyo ka eedanta labaatan iyo sadiida bilo oktoobar sanadka labada kun toban iyo toddobada weli dhugunsatayna barnaamijka kulanka warsan qodobadan ka weyn barnaamijka uu ku waliba hasiin saaray waana siinla dareerii doone anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana waliba galanguingiisiiyey saaxiibkayga da-da yar magsarkii iyo makiinado inshalayga doona bilaal hilaal sheekh shuab bilaal yare mar kale waliba hawada siinku lenaha akhyaarta hawadanu ka saaxiibnayo hamiin faylaha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan qeebajay hora ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ka hadlay khilaafka siyaasadeed iyo xoojiyowka federaalka dalka xasan cali khayre ra-iisul wasaaraga dalka soomaaliya oo geeka ku qiibgalay munaasabad caleema saara oo ka dhiiday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waliba uuse khudbadiisa kala dardaarmay madaxda maamul goboleedyada dalka anti xasan cali khayre ra-iisul wasaaraga dalka oo arrimoogasio arrimo kale ka faahfaahiye munaasabadii caleemasaarka madaxweynaga hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo waliba hadlaysa ku mid haye dhammaan madaxda dowlad goboleedyada hirshabeelle ugu horeeyo jubbaland south west galmudug puntland dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ugu horeeyo maantay madaxweynahaan caleemasaarkiisa halkan isugu nimid mudane maxamed cabdi waare xildhibaanada labada golo gobol ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xubnaha golaha wasiirada xilliga gaarka ah dhammaan safiirada iyo wakiilada beesha caalamka gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle golayaasha baarlamaanka iyo wasiirada hirshabeelle dhammaan ciidamada qalabkisa odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo qabanqaabiyayaasha munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha hirshabeelle marka ugu horreysa kulligii waan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana ogsoonahay in aad wax badan fadhideen oo ay dadku gaajoodeen sidaas daraaddeed waxaan ballan qaadayaa inaanan hadalkayda ku dheerayn doonin ugu horrayntii waxaan aad sharafkiigu ah inaan idinkala soo qayb galo xafladdan muhiimka waxaan dhammaan hambalyo u dirayaa shacabka heershi hirshabeelle oo runtii muujiyey hufnaan ku aadan dowladnimo oo qabanqaabiyey doorasho aan natiijadeedii maanta halkan uu fadhino aana ku xuseyno ama ku waxaan salaan idinkaga sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo ay ahayd inuu xafidadan isagu ka soo qayb galo laakiin howl qaran iyo arrimi amni awgeed aniga ayuu u soo idmaday intaas ka sokow waxaan leeyahay kulligeen inaan dib u xasuusanno wixii dhacay afarkii oktoobar waxaan leenahay dadka walaalaheena oo ku geeriyooday ilaahay jannadii waraabiyo kuwa ku dhaawacmay waxaan leeyahay ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo inta qaraabadooda oo dhib soo gaarayna waxaan leeyahay ilaahay dhibka iyo xanuunka hala qaado laakiin adoonkii bishii oktoobar waxaan ka baranay waxyaabo badan waxaan ka baranay fariin ay noo soo direen shabaabku aheyd fariintii ugu dambaysay fariintaasoo aheyd inaanay u naxayn hooyo abo carruur iyo waayeel qof lacag haysta iyo midaan haysan qof wax aqoon leh iyo midaan aqoon lahayn rag iyo dumar amaad qaba iyo qof jira waxay noo soo direen fariin ah soomaaliyey waxaan go-aan ku gaarnay inaan idin baabi'inno dhulkana idinka tirtiro sidaas daraaddeed waxaan soo dhoweynayaa khudbaddii madaxdii iga horraysay ee ku baaqday inaan u soo istaagno hal mid hal mid oo keliya inaanay nagu dhicin mar damba wax la mid a afar iyo tobankii oktoobar haddii ilaa yidhaahdo intaas ka sokow mudane madaxweyne waare waxaa horta igu taariikha intay jirtay dowladdii hore ee soomaaliya inaad ahayd nin dowladda u shaqeeya isuduwaha horumarinta beeraha ee labada gobol ee hadda aad madaxda u tahay maadaama maadaama maadaama mudane madaxweyne magaalo madaxda hirshabeelle ay tahay jowhar reer jowhar ay leeyihiin halkudhig halkudhigaasina uu yahay adduunyada jowhar ka joog aakhirana janno ka joog adduunyana jowhar ka joog aakhirana janno ka joog oo looga dan leeyahay sida ay jowhar tahay iyo barwaaqadii maanta markaan aeroboor ka soo degnay adigu aad indhahaada ugu tustay waxaan rajaynaynaa inaadan reer jowhar keliya quudi doonin ee shaqadaadu soomaaliya oo dhan ay quudi doonta haddii ilaayaa waxaa noo tahay shaqooyin badan oo aad adigu ugu horrayso maadaama aad tahay yaraankii dowlad goboleedyada waxaa muhiima markaa inaan anaguna ku garab istaagno o aan kaala shaqayno dib u heshiisiin noo sida dalkao dhan ugu baahan yahay isxafis kalsooni abuuris iyo isku haynta dhammaan bulshooyinka ku dhaqan deegaanka kala duwan ee hirshabelle waa inaan sidoo kale adiga iyo dowlad goboleedka kale oo dhan idinkala shaqaynaa soo dhisidda hay-adaha dowlad goboleedyada si nidaamka federaaliga hoos loogu daadajiyo sugidda amniga iyo xasilinta deegaanada oo dhan maadaama aan hirshabeelle joogno laakiin mudane madaxweyne ee dowladda federaalka way kaala shaqayn doontaa kulligeen waa inaan ka wada shaqaynaa abuuris ila dhaqaale oo aan uga kaaftoonno tuugsiga qof walboo soomaaliya waa inuu ku fojignaadaa inaan ka wada shaqayno abuuris ila dhaqaale oo nagu taageerta inaan ka kaaftoonno tuugsiga baahinta maamul dhisidda oo ay ugu horreyso dibadhiska golayaasha deegaanka oo loo helayo adeegyada bulshada oo dhammaystira mudane alimarweyn munaasabadani waxay nagu soo aaday iyadoo waddankeenu weli uu ku jiro tacsi tiiraanyada waxay noo sheegaysaa haddii uu jiray wax yar oo khilaafa inay ahayd tusaala aan ka baranno inaanan xoogga saarin khilaaf ee xoogga aan saarno midnimo dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin amni waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin xorriyad waxay u baahan yihiin dhaqaale ay dalkooda iyo dadkooda ku dhaqnaadaan sidaa ogtihiin dadka soomaaliyeed boqol iyo kiiba toddobaatan iyo shan waa dad dhallinyaro ah waxaa kaloo ogtihiin dadkaas intooda badan inay baagamudan yihiin waxaa kaloo ogtihiin dhallinyaradaas in lagu leeyahay in ku dhow lix bilyan oo dollar oo xataa aanay garanayn meesha ay ku amaahdeen maadaama marka ay waxaas oo shaqo ah inoo taallo oo inoo taallo inaan mar walba ka shaqayno sidai aan u horumari lahayn siday dadku isugu soo dhowaan lahaayeen sidaan u dhammaystiri lahayn dastuurka qabyada sidaan u gaarsiin lahayn dadka doorasho hal qof iyo hal cod labada kun iyo labaatanka sidii aan uga shaqayn lahayn in xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka lasii adkeeyo sidaan uga shaqayn lahayn in qof walbo soomaaliyeed uu ku dhiirado aqbalana dalka in la wada leeyahay waxaan soo dhawaynayaa hadalladii madaxdii igu horreysay oo ahayd inaan khilaafka ku bedelno iscafis qof kasta oo naga mid ahay waa inuu kalsooni ku qabaa dowladnimada iyo nidaamka noo dhisan nidaamka federaalka ah waa nidaam ay qaateen ummadda soomaaliyeed jiritaankiisana waxaa gacaanka go-aan ka gaaray ummadda soomaaliyeed haddii uu qof shaki uga jiro dowladda federaalka iyo xukuumadda waxaan hortiina ku ballan qaadayaa inaan ka shaqaynayno xoojinta federaaliinta dalka intaas ka sokow waxaan rabaa laba qodob oo kale inaan xuso kow maalmahan waxaa muuqatay in la aaminsan yahay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay kala tageen ay xiriirada isu jareen si inaanu nahay laba wadan oo kala duwan oo kale waxaan kugu bishaaraynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inaanay meel kala aadayn waxaan idiin sheegayaa meel walba oo nidaam ka jiro wuu imaanayaa khilaaf laakiin khilaafka waxaa lagu dhammaynayaa wadahadal dowladda federaalka waxaa aasaas u ah la shaqaynta dowlad goboleedyada xubnaha ka ah haddaanan garba haysanna ma yeeli karno inaan kaligan duuno sidaas daraaddeed waxaan ku soo gabagabeynayaa gogashii uu fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ah inaan xamar isugu noqono kulligeed ma aha gogo la fidiyey keliya waa gogo loogu talagalay kow in wax walba oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay kala qabanayaan looga wada hadlo labo in madaxda qaranka oo dhan markay isugu yimaadaan ay ka tashadaan dalka sidii loo xoray lahaa dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in kulligeen uu naga dhexeeya hal dal oo la yidhaahdo soomaaliya dal kale oo noo bedeli doono dalka dalkani waa dalka keliya ay tahay inaan ku wada noolaano caruurta xaqa noogu leh inaan u samayno mustaqbalkan annagu aan haysan inaan u dhisno mustaqbalkan sidaas daraaddeed haddii qof ay niyadiisu xun tahay ama qof uu isleeyahay waddankii khalqiil buu ku jiraa waxaan idiin sheegayaa waan rabaa inaan idiin xaqiijiyo inay naga go-an tahay anigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dhammaan xolaha xubnaha golaha wasiirada in dalkan geedi socodkiisa nabadeed lagu soo dabaali doono wada hadal is-ixtiraam isu dulqaadasho iyo iyadoo danta shaksiga laga hormari doono danta qaranka waa mahadsantihiin wasalaam saasoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka iyo meelasii khudbadaha kajeedi yoogona madawiinaga laclee masaare angmahadnaqayhi isla maraxantaasna kaboori intii uusa anshaqaya shacabka hirshabeelle sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan ka soo qaybgalno xafladda calimasaarka madaxweynaha hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare aada iyo aad ayaan aniga iyo wafdigii ka socday puntland uga mahadnaqaynaa shacbiga reer jowhar iyo hirshabeellaba soo dhoweyntii wanaagsaneyd quruxda badnayd walaaltinimo ayna soo dhoweeyeen aada iyo aad loo mahadnaqaynaa runtii waa occasion wanaagsan waa dowladnadii soomaaliyeed oo horo socota doorashada maxamed cabdiwaare waxay ka turjumaysaa federalismkii soomaaliya oo socda oo hirgelaya waxaan rabaa inaan tilmaamo wax yar ka idhaahdo in yar baan aqaan maxamed cabdiwaare laakiin inta aan ka bartay waxaan aaminsanahay reer hirshabeelle inay heleen hogaamiyihii u wanaagsanaa ay heli lahaayeen ha noqoto aqoon dowladnimo ha noqoto waxbarasho ha noqoto khibrad intaba waxaan is leeyahay maanta marxaladda ay marayso hirshabeelle socodka loo baahan yahay taariikhda ay rabto inay yani ay marto ay higsato dariiqa dheer ay qaadayso waxaan is leeyahay hogaamiye ka gudbin laha yeesh waana isile waxaan rabaa sidoo kale marka inaan idhaahdo maxamed dadar daarano idhaahdo maxamedow mas-uuliyad waa ku ducaynaynaa horta mas-uuliyaddu waxay baanta la duceeyay ma in isku hamaliyeyn ma marka mas-uuliyadda aad qaatay allah kula fududeeyo waa ku habaryaynaynaa runtii waan ku ducaynaynaa
waxaan malaynayaa halkan saaka waxay mudan tahay in laga duceeyo madaxweynaha caleemasaara inaa loo duceeyo isaga ilaahay uu ka dhigo hogaamiyo fiican uu ka dhigo dadkiisana baariyaan ilaahay uga dhigo xaqiiq ahaan waxaan rabaa marka hore inta aanan gelin hambalyada iyo reer shabeelle kelmadaan ohan lahaa waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo afar iyo tobankii oktoobar wixii dhacay ee isgoysi sooba ka dhacay ma inagaga filan tahay baraardiiq iyo inaan tacsiyeyno iyo inaan oyno iyo inaan waddadii xaaqno iyo inaan diigii dhisan waxaan isleeyahay waa maya waxaa inagu dhacay ma ahayn duufaan ma ahayn dhulgariid ma ahayn masiibo dabiici ee nagu dhacday waxaa inagu dhacay waxaa ahayd dhibaato ay geysteen canaasir nabadiida munxarifiina abaaliisa shayaadiina oo mujtamaca ku dhex jiro dhibaatada ku hay soo dhaweynta iyo sharafta xafladda loo agaasimay iyo madaxweynaha abdil caleema saarane waa u hambalyeynanaa saaxiibkeena ilaahayna u fududeeyo waana u ducaynaynaa soo dhaweyntan aad aadaan uga mahadcelinaynaa mahad ilaahay iskale dowladda soomaaliyeed iyo maamulada iyo caalamkaba waxaan ka codsanaynaa in ummadda ku geysi gashay si allaale sida ay uga aarsan lahaayeen ee kuwa isaga tirtiri lahaayeen in lagu horkaco gacanna lagu siiyo runta soomaaliya sidii hore loo sheegay dhibaatooyin badan ay soo martay maantana meesha ay joogto waa meel fiican alxamdulilah saaxiibada ee hore u sheegay dadka reer baydhabana way eraayan mayning dange masaasaan shib ku nidhi oo aan baroordiiq iyo bustaan hoostooda ku galnaa mase tala kalaa taal intaasaan uga baxaa arrintaas waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga ballaaran oo wado iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo wakhtiga jira annagoo og noo muujiyey niyad wanaagsan oo aan ku dayanno oo aan iftiinsanno oo aan raacno taa macnaheedu ma aha in wada hadal aan loo baahnayn taa macnaheedu ma aha qof walba dhibkiisa ha la aamuso taa macnaheedu waxa waaye war dan baa naga dhexaysee farqiga dhexdeenna intaan iska dhigno waxaana suga waa ognahay
waa hagaag dhugunsidayaal weli weli ka gudi jirne barnaamijkii kulanka warsan qeybojay hor aqalka sare oo guddi xil saari khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo geegha gebagabaayay dood ku saabsan ayti khilaafan dhexaya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka kulankan oo maalintii lamaadi iyo weeldhadan xildhibaanada aqalka sare waliba shir godoomiye ayay godoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare sanatar bashiir bukhaari markii kulankuusa dhammaaday iyo waliba idaacadda warsan sidii xoog dheer unku hela arrintaasi waliba la xiriirtay sanatar xuseen sheekh maxamuud oo ku mid ah guddiga geeka laha magacaabay isla maraxantaasna sharaxii kulankaasiyo walyaaboga ku saabsanaay marra uuse idaacadda warsan un waramaayo waliba hadii laisku mid haye
aad eedan dhowo reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo iyo idaacadda warsansan sanama dhumaantid waayahay mudana geeka waliba siin gebagabaawey kulun lama maalmood siin dareeray oo diiradda la ka saaray khilaafkan dhahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka bal marka hore faahfaahin noo sii adigoo nin sharaxow waana ninqaada dhigow arrimo kulunkaasi ka saabsanaay iyo walaha siinka dhamaada bismillahi raxmaan raxiim kulanka wali ka saabsanaay dabcan wali dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan la socdana intijara mid madow yar oo hashabeegani dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ka saabsan qaabka maamulka dalka ka saabsan nidaamka federaalka iyo awoodaha khilaafkaas oo kismaayo shirkii baydhows shirkii kismaayo safaylan ka canbaxay kadibna ma aragna kasuubsadeen madal dowlad goboleedyada kasuubsadeen tiyaha iyo aqanka sare hadde maadaama xiriiryaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka haay iyo laku hadlaay laku kadooday dooda shalay habilaawati ilaa labaatan iyo dhowr sano tariya dooda kugiib galeen marka arrintaasa laku kadooday kaalinta kuka eedan aqal sare iyo sidii maxaliifad waayahay marka guddiya lan xil saari geeka sida una la dareerna marka kulankan aqalka sare baarlamaanka may sheeni in xiligan uusaa ka beegan kulanka wali sheenay dabcan wali liska dayaayay intii khilaafkansa hoos elan xali ma aragna laskaday intii ma aragna safar samaysan sawirxaadooda sanaa-elan suubi laskadayaay iyagana mas-uulka galna markan intii safarsna ma aragna baarlamaanka unku hadal gaar ahaan aqalka sare ku doodan kadibna ma aragna iskadayan inti hadliyan dabcan wali sheegahay kalmahasaari guddi gaar ah saarimo iyo ma aragna dhidaan dhiriyan dooda lamada dhinaba ma aragna falanqeeyan oo iyo dhaban iyo limaha iyo kabashooyinka iyo dhaban hanfalanqeeyaan kadibna ma aragna hasaaran lamaada dhimantadii iyo ma aragna lahemisiifadi iyo qodobada dastuuriga marka iyo hadii ilaahay ara do iyo kabeskareeyeen doodii senatarada dhamarti dooda ma aragna dowlad goboleedyada iyo eedeymaha jeediyaayen iyo dowladda federaalka wale ee dhabka iyo wali rajeeyeen insha allahu intay dhexdhexaanimo ku galaan iyo oo ma aragne una filaan insha allahu sidii madaxweynaha soomaaliya ku baaqdaba insiyada balamenti ma aragne kulan dhamara sidii kulankaasna tisanimada sadi komida dhal eh oo unku dhiib galo fadeen aqalka sare senataradii iyo guddigaha talansaarib insha allah way ogi khilaafkan muddaha jiitamaay shirka kismaayo iyo dhatung maamul goboleedyada maadaama iyo heer dastuuri eh oo awoodiyo unhayn oo dowladda federaalka awood inleta gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda sanataro qaar baa taageeray maamul goboleedyada qaarna ha ka horjeeday sida marka dad sanatar ee aan taageero koran maamul goboleed maadaama dawladda iyo waxweyn ku eegin hatan dastuurkii dawladaba maamul goboleedyada qaar xareer mareeno oo weliba iyooga og horta mahadsanta walina ku yaabay hadde lamba meyl imbahanji dadka jara dabcan sanatarada dangolda aragtisa dhiibade lamba sidi in la nagda ma aragna hob lamlan isgalan ma aragna dabcan koolay inba galba kula jaraasa matoos ma muujisaas dabeecadda insaanka wasaas isku e taas midilaha ku taboona hadde qofka bani aadamka e walila kufaday gaar ahaan senatarka e intii ma aragne mowqif gay edaayo ka saabsan arrinta midaa socota sidii gaar aan la muuqato sheega taasa horta meelodna ma aragne dowladda federaalka inti garta jartan argan aanan dowlad goboleedyada inti garta jartan argan aanan dhexdhexaanimo muudiyan marka taas hadii laa kunagada asal wala laska haysada awood qaybsi waaye awoodi iyo laska haysada dastuurka federaalka soomaaliya oo weli qabye e iyo doodis ku socota midkiisa ka bilaawada hayta meyla problemka ku jira meylu tusaale ahaan shalayna meylaha ka jeedi walibaba qabe qodobka boqol afartan iyo lama anti dowlad goboleed walba dastuur sheexa haysadaasa anti dastuurkan federaalka ee dib eegislu suubiyaw ee sheegay boqol afartan iyo lama hooba tusaale lahan qaada dowlad goboleedyada qaar hooba tangiya bedelka dabaqa ma arabne walaa iyo fadaayna suubsadaayana dowlad madax banaan wahangan dhagamaayana miilfadan hadiisa la galayn ilan dastuur federaalka baan ogol dastuurka shonti dhagama anti dhagaman anti kan ma arabne dibweygiisa ku dhamaatira marka walaa laska haysada awood qaybsi waay awood qaybsigana dastuurkaas filan ay idaayan konton iyo sade iyo konton iyo afar yaa sharciyada hata koon konton iyo sade dhigay dowlad goboleedyada dowlad federaalkana konton iyo afar ka dhigay marka qodob dastuur ee qodob gaar jibiyada ma era korobo hoob dastuurka Soomaaliya la fiiriyay waadi musim arne wal badan hasqor ku wayn sidii guudisan baahan wayahay markay sanatarada qaar oo ka dooday anti iyo saxnin maamul goboleedyada dalkaada markaada fiiridaysadeen aragdi sanataradii oo way kumid tahay waliba ciidan difaacay maamul goboleedyada
dabcan hoob anagii socdaalda ma aragna tusaalahan qaadada helis qoran oo ninkal idaayow doorken ibanjirna waana wala noo dhaxooyan dalantiin ummada maamul noo dhaxooy heliisku seeboon dhamaatiranayn walasi gobsade isgobsiga dareerelay marka dabcan hooba marka qofka qofsana adi ma aragna takrifal heliiski iyo oo heliiskinan idayna macnaa dee waliba waa hawal oo bilaash eedeen bilaash iyo koes markaan walin argay dowlad goboleedyada ilaa dastuurkan federaalka laku saxaw kiishona laku bedelayo kan federaalka laku waafajiyow lan qofsada kormala laakiin ana guddiga ka jira tusaale ahaan dadweynis dastuurka wali ku shaqeeyahayna inti si degdeg ee waxyaabahan aan ka muhiimsano khayraadka iyo awood qaybsiga iyo waxyaabaha laska haysada kumidaya si degdeg ee lanku wada xaajooda oo lanku dooda kudibna ma arna heshiiskii meel laka gala dastuurkana ma arna meel laku daro waxyaabaha laka hormaro laka wali weliba doodiyo laka wali marka walin aragay ka hooba heshiis aniga aada safayn meesha saaro banjarna lama sidiisfado weeldar marka lankii sidiisfado weeldari shalays may ka eeday kor antiisa ma arna walqalad may ka eeday kor marka dastuurka soomaaliya waa eedala intii ma arna dib weegistiisna hoob ilaahay harsa dhaqsan lanku shaqeeyay shirkii madalo wada teeladowka ee qaranka dowladda federaalka soomaaliya oo labada kun dabayaaqadii labada kun toban iyo liti aan ka socdaay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee xilidii dhamaaday walilaha ka go-aamiyey in golaha sanadka laha ka suubiyo oo khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada markii khilaafa dhexgala anti handeerana maamul goboleedyada oo golaha aqalka sare ee arrintaasi dhabarkan ridadaayaan isla maraxantaasna xaal ka deerayaan may sheeni marka in isin antihasinku bata maamul goboleedyadii laftirjo in wal isinku ogaaniyo kuweeldhadan meelkubasan dalka mise meelkubasan magaalada muqdisho oo go-aanna ha ka deeraan golo midaysana ka qaadan isan xildhibaanadii itiin may war ay ku hayteen dabcan tabashooyinka maamul ha bilaawaleen meelo badan halkaasla mari la socotan qofka hoobisa tabasho dhaba sidiisa muujiye koro qaabkiisa muujiye koro yaa yaa muujiye anti iyo soomaaliya meelkumada ka shiran anti iyo madal suubsadan dastuurka soomaaliya badan ogol boqol afar wali an ogol afartan isiyeed qodobka afartan isiyeedadan ogol wali an ogolo kontonaad konton iyo koowaad dhammaanti mabaadi'da anti dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah wada hadal aan dhehe xiriirro wada suubsado koran iskaashi suubsado koran dowladaha xubnaha ka ah dhatiyona ma arn iskaashi suubsado koran qoraayan marka dabcan iyo walba hatan qaldan dastuuriyan hooba ada fiirida dastuurka federaalka soomaaliya golaha iyo suubsadana waaba dastuurigu waaba oranyi dastuurka waaba qoreba intii la suubsado koran madal suubsado koran iskaashi suubsado koran laakiin wal oo saameyn sharci le oo wadanka hadhowti saameeyom iyo laakiin walaa shaqadii oo kasaabsan yaa iyo kusuubsado koran marka iyo markii hore dabcan sanadfirhidi iyo lataladeen tabashooyinkii qabana an sheegdadeen qaabkii ma arrin wajaha kor aan sheeg badan marka dabcan isku daree ma korto wali la ku yaabay hadda bani aadamka anti federaalkana dowladda federaalkana senatarada sifayla ma arrin kaalintii fadaa intiyana dowlad goboleedyada naftiyo kaalintii fadaa intiyana tan iyo muuqaalsha wala weeldada korto laakiin dabcan madi horada tabashooyinka iyo gaban la soconi kismaayo kashirowshona ma arrin walba hata sharciga iyo nidaamka korkoyomay marka aramoowan oo kale markii hana nagdeen oo kale sanataradii aqalka sare ee tin laftirkiin waliba hata muuqada haytee in ka shala aragti duwantiin may ku yaabo in isin ka shal qaybsantaan arantun hooba go-aan laha ku deeri waayo dabcan nidaam iyo jarmeele ma aragnay haddee hooba baarlamaanka nidaamshi qaabla ka shalba hoo jara hooba hata ficlan farsamaayay guddi lanha saaray isku fududa guddigaasama carabne go-aan habeeraayan maybe ambadadan taladii hajeediyaayan hooba madaa taladii hajeediyan odangaado nagati hoo kala maydiyow marka una asalba anti walwalba isku ra'yi ku nagana nidaamka damba e laakiin qaabka lakashalba ha kora wariba waaha hadee anti ladoodo ladoodo guddi lan saaro warbixin habeyaariyano ilaha kabanda kanga odlan qaade qaabkan kafudud kaxalii kor marka anti laiska khilaafsanaada amba macarinka ra'yi shalduunaada wal hata problem wiinshana senator xuseen sheekh maxamuud weliba ta dhallinyaradanka da-da yar ee ka jara senatarada aqalka sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya ka qalalaasa siyaasadeed sidahata madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk oo kale ee arrinto ka dheh taagan oo mawqifka dhanka khaliijka ku saabsan oo kale maadaama siyaasadana aada ee ka dhaha jirto oo aragto dheerna aada ku qabto weligana ee haiti dadka oo siyaasadda dhigreebo maykii la-eta shaksiyan sidee nagada doonta kiile tob khilaafkan sii dheeraa dabcan horta waa laska qasbayi dowladda federaalka ana ka qasbanta dowlad goboleedyada anti iyo maarni hadhowayta la shagayta warayta wadaayanku la hadala dowlad goboleedyada namneed iyo shareeb iyo isku kadareero koran malehe hooyadii iyo aabihii dowladda federaalka yan e iska qasbayin inti isla shaqeeyan lamaadiba iska qasbayin waana wala iska qasade ilaan danta soomaaliya inti iyo shaqeeyan jirta hooba dowlad goboleedyada iska adkeeyaan inti iyo gooni gooni dareeran hadee muuqaalkii oo federaalka hay intii ma aragna qolo walba ismaamusha haysata iyo meelo ku baxe shacabka soomaaliyeed oo hordhaanbasha ka badan ku dhabi federaalka iyo ma aragna horan sii fogaadeen dowladda federaalkana naftiisa hadee xaqiiqada soomaaliya iyo siyaasadii oo e inti iyo meel badan iyo maamulaad aan la hayna inti iyo xiriiriyaha dowlad goboleedyada nis aragda ilaaliyaha danaha dowlad goboleedyada nis aragda waa ka gasbini marka khilaafkan wali ilaa kama aragne insha allah si deg deg e yaan halliisame aragtiday dhow aan faahfaahayna muuqata sababta waay waliba waaha kooshiree shaqeeye kora male oo dowladda federaalka hoob aan la jarna dowladda federaalkana shareediya ma shaqeeye korta hoo dowlad goboleedyadii baan la jarna anka dambeyntii bulshada uu ku koodhugunsadaayti idaacadda warsan may tali tusaaleyahan jeedi lahayti waan anka baaqa lahayti bulshada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer koonfur galbeed wali hanjeediyaan dabcan soomaaliya nidaam cusub oo federaal xaba qaadasi oo ismaamul hoosaad e ilaa tuuli walba iyo ismaamulaas degmo walba iyo ismaamulaas dadba iyo dooxdaas nidaamkaas iyo nidaamuna gordaanima e wali sheenay isjiid badan isahaysid badan sida hata bilaawati oo kale e laakiin wal dal walba oo dalka kan haartaw e ama dhibaataa marti ama federaalkan qaadadii inaha martilay ashar oo dadka kala haqaaden unina maraana walba ay dhibaatadan aragnay weli kale ogaadasana ma aragnay hadee ashar badan iyo mad walba oo crisis amba khilaaf kooy amba dhibaato kooyta fursadii waa la jartay oo lagu faa'iidaysaday lambaahanyiisa wadiinku kala kan haatan waxan inagada fadna marka shacabka soomaaliyeed insha allahu arrintan walkad ajara qolo walba ogda inti iyo indhagaaga korna shiradi indhagaa korna ogda dowladda federaalka nagafay maamul goboleedyada nagafay weynka senator ahaan mihlimaan sameyni inti danta soomaaliya iyo oo una ogna dhibaatada soomaaliya guud ahaan ku jirta gaar ahaan koonfur galbeed abaarahana nagadaayeen ammaanka iyo nabadgelyadii oo deegaanadii oo dhanka hediyin sabab haysadan antaa ka doodaata inta kudu dareertay maclumin kala fadhiina oo walaal hanjeeda iyo oo dad isla jiran halgalan ka wada tumaayeen amba halgalan wada isticmaalayaan dadka korjeeda iyo inti dadkan horumariyaan marka hob ilaa shacabka waranka baaqana insha allah jidka saxda hayalaha ka dhige ay ka miijabnay waxyaabaha ka socda insha allah waagaag dhugunsidayaalkaas waliba hay senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka oo faahfaahiyaaye kulan laba maalmood aqalka sare aan ka dareeray magaalada muqdisho dhugunsadayaal weli welin oo dhugunsaday tani idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka oo ku waliba siinla dareeriyaay waan xasiin saaray anigu maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala farsamada haqarlaantana waliba iin hegahaya saaxiibkayga bilaalyare khilaafka andhaxaya maamul goboleedyada dalka oo xakadgeli iyo arogi ka dhiilahaye magaalada kismaayo khilaaf andhaxaya madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka iyo waliba sababay anti xakadyo galan tartanki iyaaro ee gobolada dalka oo lankamadalsanaya inti ka dhihi magaalada kismaayo tartankan waliba la ka wadaya intii labaatan iyo kowda bilunga use ka furuma magaalada kismaayo walina tartankaasi la ka wadayaa intiyuu ku qiib galan shan maamul goboleed iyo gobolka banaadir wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro xukuumadda federaalk soomaaliya weliba markii inka horreytiya ku hadalaya hakadkuusuka kooyi tartanka iyo sababo anka wiin ee us hakadkan gali wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro xukuumadda federaalk soomaaliya marwo khadiijo maxamed diiriye oo la hadlay warbaahinta wali sheegdaya intii dowladda dhexe iyo mas-uul unku hayna hakadkuusuka kooyi tartanka ciyaaro ee ka furmalaya magaalada kismaayo wali saas oo kale iyo sheegday intii khilaafkan dhahaya madaxda dowladda federaalk iyo madaxda maamul goboleedyada dalka awje uuse hakad angale tartankii ka furmalay magaalada kismaayo wali saas oo kalena iyo beeniday wararka sheego antii landiidi intii seeta magaalada kismaayo marwo khadiijo maxamed diiriye oo la hadlay warbaahinta iyo waliba hadaleedii ku mid hayay waxaa soo gaaray dhawaaq ah in war murtiyeed uu ka soo baxay kulankii kismaayo isla meesha waxaa nagu soo gaaray markaas in la hakiyey waa iswareysanay waa la iswaraystay waxaa noogu xigtay marka in oo arrimaha waxbaa la isla dhex qaaday arrimaha federaalka iyo iyo waxaas waa qusaysaa dastuurka ma qusayso kolley waxaan ku faraxsanaha wasaaradda dhallinyarada isboortiga xilkan waxaa noo maday inaan dhallinyarada isboortiga soomaaliyeed u qabano ra-iisul wasaare xasan cali keyre waxaana aqbalay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana kalsoonida siiyey golaha shacabka waxaan ku faraxsanahay dhinaca dowladda federaalka oo ay ahayd in la furo aysan ka baaqan bahda isboortiga iyo dhallinyarada soomaaliya iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa markaa inaan idin cadday waa ka arkaayey ama waa la iiga sheegay social mediaha in la yidhi wasiirka ugu horreeya laga xanibay cid ani itaargadgaraysa oo i xanibtay ma jira khadiijo maxamed diiriye ahaan laakiin sababa aysan dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasaaradda dhallinyarada isboortiga aysan shaqo ku lahayn in ay siyaasadeeyaan dhallinyarada isboortiga in kismaayo ay ka furantay waa hagaag dhugunsadayaal taas waliba haytay marwo khadiijo maxamed diiriye wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro dowladda federaalka soomaaliya oo ku hadalaasi hakad kuuso ka kooy ciyaarogay ka furmalay magaalada kismaayo maamulka degmada berdaale ee gobolka baay waliba ku warbiyeenada dad lahanqobadii qaraha ka dhihi degmada berdaale cali adow gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada berdaale oo la hadlay warbaahinta warsan magaalada baydhabo weli uuse sheegaya intii ligof hanqobadeen qarahagii ka dhihi degmada berdaale haana si oo laka tuhumaya intiioo ku dambooyen weli saas oo kale uuse sheegaya intiiyo wadan howlgallo ka dhan ee shabaab waana deyradoonan deegaano horle siduuse hadalkan dhiki dhinaga baaxadana wali sheegay intii hatada iyo etato isku roon cali adowa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada berdaale marar khadka taleefonkii idaacadda warsan iinku warmi waliba hadalis ku mid haye bismillahi raxmaan iraxiim eedan mahadsantiin dhammaan salaame shaqaalaha iyo agaasimiyaasha raadio warsan salaan kabacdije haddii aan hakoowa degmada berdaale ee gobolka baay xaaladii ammaan afar iyo labaatankii saaci laha dhaafiyo eeda aan degenye madili kurooba nolol nabaddiid ka haayeen gumaadka ummada soomaaliyeed instirinay oo iska dayeen inti shacabka soomaaliyeed gumaadkiyo ka haayeen lama jibaaran hamiin way iska dayena shacabka reer berdaala oo qiimaha iyo qaayaha ay sharafta leh oo dowladnimada iyoiyo soomaalinimada kawiinta intiyo argagixiyan dhibaateeyan oo iska dayeen ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadad ku leh dhibaatada yeelaha ay jira nimankii nabaddiidka ahay ee kafashlamen ee qarxii iyo qadaayaan reer berdaale shacabkii inta ka dhibaateeyaan afar lama qof shacaba ee siriir yar oo dhaawacay beeri siyo qadaayana managan alxamdulilah waayahay sidaada sheegdi intii qaraha degmada ka dhiyey oo weliba lalabeysay qarahaasi qarahaasi aylan la jeeday oo bartilmaameedka ahay shacabka reer berdaale bartilmaameedka dhahay muqaayad oo shacab ley oo eed ganacsi janfayley joogo waxa ku horjeedaan ganacsiga iyo horumarka ummada soomaaliyeed iyo isdhexgalka iyo nimanka nabaddiidka hay wayla beegtadeenaha muqaayad shacab ley ilaahay subxaana watacaala mahadisku leh dhibaatadii la falaayeen shacabkaasantiyo geesiyaangna qarxii xooga lahay ee muqaayadii ee meelendhong hoostiya kadugangna alxamdulilah lama qof shacab ee dhaawac fudud deeri war haba yaraatee kale oo dawlad iyo mas-uuliyiin ay walka deeri ma jiran way baara kore nimankii nabadiidka hay fashilmeen wadii fashilmeen way xooga saareen sidii shacabka soomaaliyeed iyo la dagaalama lahaayeen wayba
gudoomiye sade ka xaqiiji kortaan in qaraxaasi shabaab meelo dhiki maadaama aad sheegtay intii maqaayi la dhiki wayba ka xaqiiji korneen meelo maqaayada ka taalla meelo gadaalsi ee meel mugda wahayti geedo fara badanna ka taalan istiinka ilaamigana ku dheerayna meelana mugda marka nimanka nabadiidka eh maadaama iyo laflacaari yihiin oo iyo ardada inin dabacda ka korno horumarka iyo dowladnimada iyo howlgallada maamulka degmada bardaar iyo ciidamadii wadan way xooga saareen sidii shacabkaasi ka argagixi fadeen koobsi gelii fadeen shacabkana dhabaatay fadeen ilaahayna unani lajara una xadadka teegan yoona baadalaya ka socda ilaahayna garab masiyo dhibaatadii hamaleegan fashilantii alla subxaana watacaala kama hadsan dhibaatadii ilaahaysin wayba arag kore haddana nimankii dhibaatadaas jeysadeen kadaba jer dad badan oo tuunga hangowadina jiraan insha allahu tacaala waana sii baaradoon shabaab sadalanka baradi waliba weerarka jeysidaayana meelo askarta roogaan maadaama qaraxaana maqaayil la dhiki may ku yaabo in maamulka gudaajay laftirjay khilaafan dhahayo oo arrimogaas saansaanta laftirja ku dambooyaan meelyada meel oo eed sawaxan nawahayki oo askarta boqolkiiba sagaalan fadheedas mas-uuliyiinta laftirjiyoba meel oo siyaalaha degmada wahayki inisku kuco oo la fadheedo haddii lanka taragalay mas-uuliyiintii ciidanka lanka taragalay maana maana la kulanga mas-uuliyiintii iyo ciidamadii dad shacabe oo muqaayadaas sawirka leey oo ganacsiga fadhiyaan oo kubax weeyaan hamiin ciidamadii iyo dhibaatadaas la halaalay ilaahay ayaa mahad isku leh meelina meelta wax shay aad u badan yahayti hase ahaatee dhibaatadii iyo iyo ummada soomaaliyeed hangmarayaan ilaahay ayaa saray alxamdulilah taas ilaahay ka mahadsan haye markii arrimogaas oo kale laha kuguduba ee wali sheegasanantiisan suubiyasan howlgallo howlgalkiisan sheegasan ma waliba haay in fidhigin lasinka koo lasinka qarahi mise howlgalkiina may may horsurum dhacdooyin dhacdo dhiyaas magaalada muqdisho iyo bakudhiidi oo intaas hay-adood oo kala duwan ka shaqeeyas magaalada baydhawey ku dhiyaas degmada berdaalana milamadaka soomaaliya intii kala marka dhacdo dhiyaasa hase ahaatee dhacdooyinka deegaanada kale ka dhiyaayaan iyo dhacdooyinka degmada berdaale ka dhiyaayaan way ku shardi wenyiin adina dareemo korte inti juhdi badan iyo howlgal badan jara milatay dhacdada ka dhibi oo sawaxan hayti intaas nisakoyti dhibaatada iyo ingarayti iyo qarax meelo ka dhiyo xooga badnaay marka biidnaahi kariim kadaba jarna wali nimanka ardaas hoolaya una ku shakaynin dad badan tuhna hirina jaraan waana sii wada doonay biidnillahi kariim marka dadka ada sheegday inti tuhungan hirteen dadka meega qofu ilaa dadii qof ee tuhungan hiran haddana warka sii daba jara haddii warka kacdaatona shariga la hosheene haddii iyo kubarhayno muwaadin soomaaliyeed iyana xornimadii ducusii hela doonaan biidnillahi kariim howlgaladana sii socda doonaan nimanka laflacaarigeena maadaama tabarkalan hayna intii dhibaateen shacabka bes iyo insurumeen shacabka soomaaliyeed meebahooga way inka baaqay waana in sheegay nimankoo laflacaariga isku reeba ilaahayna garabaas ingasiya ka dawlad ahaan garabaas ingasiyaan nimanka nabadiidka awlaadin hooga siinka kuwadadaya oo dawlad anfadaana amasom anfadaana maamul anfadaana oo isan shacabka isan qarxiyaayaan way balaha isku qobada ilaahayna garabaas ingasiya haddii sidaas ka dhimataan najin garaasan lahaa shacabka soomaaliya kasaan dire kale wali jiray daban howlgalle isan suu biyaaseen oo ka hareereysanaayay tuulooyinka hoos kooyow degmada berdaale iyo saas oo kale degmada berdaale gudaaji howlgalladaasi may ha ka qabateen mayse weli siin ku suurtoogi howlgalladaas si hormarankiinka sheegi wayba ka qotumaana ama muhiimadiyo asaha nimankuu nabadiidka eh oo dhuumalaysiga ilaa malamada inka socdaayaan shacabka dhibaataynkiisna insurumen intii iyo shacabkaas dhamaatayn ama cabsi gelin adiba dareema korto shacabkii muqaayadiyo shalay qarxiyan dhibaateeyan iyo fadaayan intii shaqaysan alxamdulilah haddana si rasmiya waan shaqeeyas wal dhibaatay haba yaraatay deegaanka degmada berdaala ku jirana ma jiraan waryeelgo hormareegaana ilaahay idin sheey baan ku qorsada doonna danamo iyo dowladnimada jaad dhinaga caafimaadka iyo baahada markaan markiin xanagan oo kale degmada berdaala arimogaas oo kale haddiina meelaha gudub dhawaan degmada berdaala wayse rasmi in lagu furay isbitaal oo laga daawaya bukaamada mase dadka baadiyaha ay ka xanuunsadaan sadacayaalka hooyooyinka ilaa idinkiisa rasmiya waa meel isbitaalka furtay bayada gareedo waana si rasmiya waan sheegayahay waana wayba arag hore isbitaalka suga eeda iyo reer berdaan aan kaga yaaqeen maadaama dadki baydhabo maday xanuunsadaan baydhabo la hangaaday oo dhibaatada badan kula kulmaayaan intiyo safarkaas dheerka jiraan iyo isbitaal degmada berdaan lanka furi wayba arag hore tanyeedee wala hadhawaayo waana ka maamul ahaan iyo bulsho ahaanba eeda ay handhawaayaan eedo kale lamadana sitaas oo kale caafimaadka ay waxbarashada iyo dadan ku caawiyaan waan in sheegi lahay bulshada soomaaliyeed oo dhegeysadaan idaacadda warsan nabad noolal mala helow noolal nabadu nabado ay ka wada dadaalay nabado kawada ay ka wada shaqeeyay nimanku nabadiidkaana ummadda soomaaliyeed meel kasta iyo joogaan wayba arafaday intii darhad noo ka dhamasti qarxii tooba mase lamarafar qarxii tooba mase kilometer five maka dhamadaas nimankun la dagaalaysho mase maxaa cirib tirowsho ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan wayba arafaday mase ummadda koonfur galbeed dabaayi bakooli shabeelle hoose meebiyo joogaan nimankuu nabadiidka oo dhibaatada badan siinkahay awlaadiin todoba jeer ilaa iyo toban jeer lixayda soo ka aruursadahayaan diniwan ku wada jeesada ta maamul ahaanka dowlad ahaan garabaatiglaan ilahayna garabaatigasiya
taliska booliska gobolka banaadir weliba amray intii galanta laha ka dhika askarigii qofkii shacabka ka dili saldhigga degmada xilwaa ee gobolka banaadir hamiinka hore iyo waliba saldhigga booliska degmada xilwaa ee gobolka banaadir laka dhaha dilay qof shacab hay kaasi oo laka eedaya diljay intiiuse amri taliyaha saldhigga ee degmadaasa abashada kukoyti ehelada marxuumka la dili waliba laka magacaabo jaray abshir cabdulaahi axmed oo hayti intii lan aasa doono mise lan duugi doono miidkaas ilaa maalaha ku qobodow qofkii ku dambooya dilkaasi walina ku jawaabay taliyaha ciidanka booliska dowladda soomaaliya wareegtaha kubaddi xafiiska taliyaha booliska dowladda federaalk soomaaliya cabdixakiin daahir siciid saacid waliba marka hor lanka ta'siyeeyey marxuumka eheladiisa inti samar iyo iimaan ilaahay ku sii axmed qaasim rooble afhayeenka ciidanka booliska oo la hadlaaya warbaahinta iyo weliba hadaladiisu ku mid haye
bismillahi raxmaan iraxiim waxaan maanta halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo ku saabsan nin lagu dilay steshinka saldhigga heliwaa taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bisha tobnaad toddobiyo tobanka saacadda saacadduna ahayd saddexdii galabnimo ninkaas waxaa dilay askari ka tirsanaan jiray ciidanka booliiska soomaaliyeed oo markaas uu dilayay ka tirsanaa kana tirsanaa saldhigga heliwaa oo lagu magacaabo ex saddex alif leh yuusuf maxamed yuusuf maxamuud maxamed ninkaasi wuxuu dilay marxuum abshiree cabdulaahi axmed ninkaas wuxuu ku dilay saldhigga meel u dhow oo bannaankiisa ah ayuu ku dilay markuu dilay ciidanka boliiska ciidanka joogay markaas oo asaga arkayey waa ay xabadeeyeen waxay waxay isku dayeen in ay qabtaan markii ay isku dayeenna wuu rasaaseeyey ayagii way israsaaseeyeen waana uu fakaday wareegto uu soo saaray taliyaha ciidanka boliisku wuxuu ugu tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumku wuxuuna amray oo ciidanka nabadgelyadu meel kasta oo ay joogaan in la soo qabto oo gacan bir a lagu soo qabto lana hor keeno sharciga hadduu gobol jiro iyo hadduu xamar joogo intaba taliyaha ciidanka boliisku warqad buu qoray uu u qaybiyey hay-adaha nabadgelyada oo dhan uuna ku amrayo in la soo qabto gacan ku-dhiiglahaas saaad og tihiin ciidanka boliisku meel kasta oo ay joogaan iyo hay-adaha nabadgelyadu way wada shaqeeyaan way isku xidhan yihiin qof shacabka soomaaliyeed inta ku xadgudba iska taga oo gobol gooni ugu dhuuban karaa ma jiro haddii intaasi ay suurtogeli weydana warqadda taliyaha waxaa ku qoran in loo diro haddii uu dalka gudihiisa ka baxo in loo diro interbool meel kastana laga soo qabto dadaal baa lagu jiraa taliyaha ciidanka boliisku waa uu amray ciidankuna dadaal bay ku jiraan eheladii iyo qaraabadii waxaan la socodsiinaynaa ninkaas sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu hor keeni doono sharciga dadka war xumatashiilka ah oo maaragtaa iska adeegsanaya websaydyada iyo wax iska dhigdhigayana waxaan uga digaynaa shacabka soomaaliyeed wax waxyeelaya iyo qarannimada waa uga digaynaa wixii ay rabaan hana soo weyddiiyeen saxaafaddu hana soo weyddiiso telefoonno ayaa waxaa la dhigay isteeshinada oo dhan qaybaha oo dhan kulligood laynlayn ah baa la dhigay waxaa lagu soo dacwoon karaayoo su'aalaha nala ka weyddiin karaa waa lagu soo dacwoon karaa dhacdo kasta saxaafaddu waxbay naga weyddiin kartaa waa xor weeye laakiin wax aysan hubin saxaafadda waxaan uga digaynaa inaysan qorin waxaan kaloo halkan rabaa inaan ka sheego dadweynaha waa mahadsan yihiin shaqo kastana ayagaa hormuud ku ah wax kasta oo la qabanayana ayagaa fududeeya ciidamada nabadgelyada ciidanka booliiskana aad bay maaragtaa wada shaqaynta bulshada ay maaragtaa u fiican tahay waxaan ka codsanaynaa in isha lagu hayo aanna la dhigin waddooyinka dhinacyadooda inaan baakin laga dhigan intaasaa maaragtaaye shacabkana aan ka codsanaynaa aad bay u mahadsan yihiin shacabku sida fiican oo maaragtaaye ay u shaqaynayaan sida fiican aan maaragtaa ciidanka booliiska ula shaqeeyaan aad baan ugu mahad celinaynaa waa intaasoo aan ku sii darno aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu laba askariyo isdishay ma ahan waa nin shacab ah nin shacaba marxuumku waa shacab weeye ninka wax dilana waa askari booliis ah askariga booliiskaahe halkaasuu ka tirsanaa shaquu ku jiray ninkaas si sharci darraa uu ku dilay waana uu fakaday mar allaala markii la dabcay in la qabtana ciidanka booliiska ciidankii dabcay inay qabtaan wuu rasaaseeyey markhaatigii iyo caddaymihii iyo wixii oo dhan baa la heli karaa stashinkana uma ayso dhoweyno stashinka bannaankiisa ayay ahayd meesha uu ninku kudi askarigu ku dilay ninka waana uu fakaday waa ka helen si gardarra uu ku dilay baan ku leenaha wax maaragtaayey wax oo la qarinayo iyo wax maaragtaayey qarsoodiya ma aha si ad si cadow u dili wixii aan aan qaban lahaa waa qoran yihiin wixii nabadgelyada wax u dhiba oo maaragtaayey is-hortaag sameeya in maaragtaayey waxyaabaha amarradu ka soo baxeen la is-hortaaga tilaabaa laga qaadayaa
dhugunsadayaal walihaas dadeernay gebagabadii barnaamijka kulanka warsan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo la kulmay taliyaha ciidanka amisom taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdiweli jaamac xuseen gorod iyo saraakiisha aan ka sarrayta ciidanka amisom weliba geekiyo ku kulmena mise la kulmena taliyaha ciidanka amisom welibana iyo ku wada hadalena mise kulanka weeldhadena magaalada muqdisho gaar ahaan haruntoonka wiing ciidanka amisom iyo kilayeen magaalada muqdisho ee xalane cabdiweli jaamac xuseen gorod taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku hadali meelo weliba uuse sheegay intiiyo ku dadaala doonaan markanka horeyta anti wakhtiga amisoman dhammaan antiyo diyaaran iyaga sidii dalkan lu wareegi lahaayeen sidaas oo kale weli uuse sheegaya anti hatii weli ku dambooya soomaaliya iyo ka jirta xaaladda adaga welina amisom use ku dalbaday intii garabla kusii ciidanka dowladda antiyo la wareegan guud ahaan ammaanka dalka mar uuse arrimahudaas ku hadlaayo weliba hadalays ku mid haye sidaad sheegteen annaguna waxaan ku dadaalaynaa wakhtigiinu markuu dhammaado inaan inagu la wareegno muxuu ahaa nabadgelyada la wareegno adinkana si fiican idiin sagootinno idinkagana mahadcelinno waxa aad noo qabateen oo nala qabateen hadda waxaan ku jirnaa xaalad adag oad ogtihiin muxuu ahaa arrinta xilligan lagu jiro sidaas daraaddeed waxaan u baahannahay sidii aad gacan noo siin jirteen iyo si ka fiicanba inaad noo siisaan oo aad ka dhigtaan tilaabooyinkii aad annagu aan ku hanaan lahayn dalkayaga inaad nala gaarsiisaan inta idin yaranta wakhtiga kaga haray kaas weliba hayay taliyaga ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdiweli jaamac xuseen gorod ah oo geega ku hadlay kulum saraakiisha amisom musukalaweelad ee magaalada muqdisho barnaamijkii kulanka warsan oo uu ka hasiin saari waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal antaninkeygii barnaamijka intiisa dareeri waliba farsamada ii kaabayay saaxiibkayga bilaal hilaal sheekh shucab bilaal yare tani intii barnaamijkan barnaamijkay lamid ah hamiin dambu xilligan oo kale una reedonku kulamaana saaxiibka barnaamijka kulanka warsan maxmed socdaal iyo bilaal yare oo siinku kutabayaansaday iyo soomaali nabad ah